waa casharadii noo socday ee kitaabka axaadiiثun fi اlfitan wاlxawaadiث lisheikh alimaam moxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullahi tacaala calayhi waxaana caawa casran ka bilaabanaya xadiiska boqol iyo labo tirsiga waana qisatu ljasaasa qisadii masheekadii jaasuusadda dajaalka jaasusadi dajaalka waana xadiis dheer sidii xadiiskii xalay oo dajaalka ka hadlayay xadiiskanna isla dajaalka uu ku saabsan yahay laakiin waxaa loogu magac daray jasaasada laga sheekayn doono oo yacni usoo tajasuusaysa khabarka usoo raadinaysa wax usoo jaasusaysa yacni magacan wuxuu ka yimi qisada meesha ku timi yacni magaceeda oo ku jira xadiiska walahu imaam muslim raxmat ullahi tacaala calayhi fi xadiidi faatimata binti qays faatima binti qays waa saxaabiyad yani weyn oo macruufa qisooyin badanna leh waxay walaalo ahaayeen wiil la yidhaahdo adaxaaki ibni qays isaguna saxaabi yar ah iyadaa ka weyn ilaa toban sanaad taqriiban waxay ahayd muhaajiraadkii hore ayay ahayd oo gabdhihii horey u hijrooday hijradii hore qof caqli badan qurux badanna way ahayd nin la yidhaahdo abu camr ibn xabs baa markii hore guursaday kadibna markuu ninkaasu yeman aaday oo cali bn abi aalib radia allahu canhu markuu nebigu alay sl slam u diray ayuu gabadha soo furay halkaasuu ka soo furay oo yani nin wuxuu ahaa khaalid ibn walidin adeerkiisa marka halkaasuu kusoo furay madiina waa tan gabadha u iman doonta nebiga calayh salatu salaam oo odhanaysa xadiiska macruufka isaguna ee odhanaysa waxaa isoo doonay ninka la yidhaahdo abujahm iyo ninka la yidhaahdo muctalada weydiisay inuu yihi labadaa midna uguma haboona abujahamna waa ninka usha wata oo garabka ay u saaran tahay yacni dumarka dila mucaawiyana waa nin faqiira markaa faqiir buu ahaa weli khaliifa ma noqon waxaa ma haysan lacag marka usaama ibni zayd guurso buu yihi oo sidii bay yeeshay taladaasay qaadatay waana saxaabiyad weyn oo macruuf ah waa gabadhii gurigeeda ay ku shireen saxaabadii waaweyneyd ee lixda ahayd markii cumar ibn khadaab radia allahu canhu la dilay ee uu yihi lixdii naas nin waxaad iska soo saartaan nin khilaafada qabta oo cuثmaan ibn cafan iyo caliy ibn abi aalib iyo zubayr iyo طalxa iyo sacad iyo cabdiraxmaan ibn cawf lixdii naas iska soo saara nin markuu yihi gurigeeda ayay ku shireen bali marka waa qoftaas macruufka iyadoo timi marka kuufa ayaa alimaam shacbi oo taabici ah xadiiska ka wariyey saasay imaam muslimna kusoo gaartay qisadu waxay tiri xadiiskan dheer bay marka gabadhan warinaysaa khayr allah siiya saxaabiyadda siday u dhowrtay oo u weelaysay u xifdisay baanad ka garanaysaa yani inay tahay qof fadli badan leh radia allahu canha faatima binti qays falama qadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama salaatahu markii nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad buu tukaday iyaduna meeshay joogtay salaada tukatay falama qadaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama markuu dhammaystay rasuulku calayhi salatu salaam salaatahu salaadiisii jalasa cala lmimbari bay tiri mimbarkuu fadhiistay wa huwa yadxaku isagoo qoslaya nebigu calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi liyalzam ha laazimo oo ha ku yacni ekaado kullu insaanin qof walba musallaahu meeshuu ku tukaday ha fadhiyo qof walbaa meeshiisa uu ku tukaday ha fadhiyo buu yidhi uma qaala markaasuu wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan lima jamactukum waxaan idiin kulmiyey ma garanaysaan marka ama salaad caadiya uu tukado faradka ka mid a markaasaa la yidhi isu soo urura salaatu jaamica ama markii hore intuu dadka soo ururiyay asalaatu jaamica la yidhi oo dadkii la isugu keenay masaajidka oo uu salaada tujiyey kadib ayuu haddana markaa u khudbayey atadruuna lima jamactukum ma garanaysaan waxaan idiin kulmiyey ama waxaan idiin ihi jooga qaaluu waxay yidhahdeen allah warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa u cilmi badan waa edebtii saxaabada qaala wuxuu yidhi innii wallahi anigu wallaan ku dhaartay maa jamactukum idinama aanan kulmin liraqbatin rabitaan walaa lirahbatin iyo cabsi toonna yacni wax cabsiyahoo timi iyo wax hoolaahoo raqboo la qayma toonna idinma aanan kulmin walaakin jamactukum waxaan idiin kulmiyey lianna maxaa yeelay tamiiman addaariya tamiim addaari saxaabigaa la yidhaahdo ayaa kaana rajulan wuxuu ahaa nin nasraaniyan nasraani ah yacni kristaan kiristaana buu ahaa waa run oo saxaabigaasu gadaal buu kasoo islaamay sanadkii sagaalaad tamiim ibni aws addari radia allahu canhu waxaa kunyadiisu tahay abu ruqaya gabar ruqiyo la yidhaahdo buu dhalay waxaa la yidhi gabar wax kaleba ilmo kaleba ma lahayn radia allahu canhu nin cibaado badan buu ahaa suu soo islaamay saxaabiya jaliila sanadkii sagaalaad soo islaamay markii horena kiristaan ahaa kadibna magaalada madiine ayuu deganaa markii cuhmaan radia allahu canhu lagu dilay ayuu markaa shaam aaday kadib wuxuu amiir ka noqday magaalada qudus markii muslimiintu ayadii ay furteen waa kuwii haystay meeshuu ka noqday ka noqday amiir ka noqday nin aada u cibaado badanna wuu ahaa waana xadiiska mashhuurka ee nasiixada saxaabiga wariyey marka nebigu alay slam wuxuu yihi kana rajula nasraaniya nin nasraaniya buu ahaa tamiim addaari fa jaa-a waa yimi oo fa baayaca beycuu galay waa xadiiska boqol iyo labo tirsiga aan noo samaynay ama daabacaadii hore boqol soddon iyo labo fa baayaca wa aslama ballantii buu galay iyo beecadii waana islaamay waxadathanii wuxuu iga waramay xadiidan xadiid buu iga waramay hadal buu ii sheegay waafaqa waafaqay alladii kuntu uxadiثukum kii aan ka idinka warrami jiray can masiixi dajaal warkii aan idinka sheegi jiray masiixi dajaal ayuu waafaqay warka uu ii sheegay ninkan tamiim ah ahy xadathanii wuxuu iiga waramay annahu rakiba inuu fuulay fii safiinatin doon buu fuulay baxriyatin badda maraysa maca halaahiina soddon nin buu la fuulay rajulan soddon nin oo min lakmin wa judaamin waa laba jilib oo walaalo ah lakhm iyo judaam labadaa qabiilo oo carab ah lakhm iyo judaam buu la fuulay soddon nin oo ka mid ah fa laciba bihim waxaa yacni kala tuuray oo ku ciyaaray kala ku ciyaaray laciba bihim waaan waxa weeye waxaa hadba gees u tuuray sida banooniga loo tuurtuuro oo kale almawju mawjadihii baa garaacay oo hadba dhinac ku tuuray badda shahran fi lbaxri bil ayay badda ku gegadoomayeen doontii oo hadba meel ay kula dhacaysay mawjaduhu ku ciyaarayeen uma arfa-uu markii kadibna waktigaa kadib ayay waxay soo haleeleen oo yimaadeen oo ay ku soo ciirteen ilaa jasiiratin meel jasiirad ah fi lbaxri badda dhexdeeda ah xiina maqribi shamsi wakti qoraxdu ay markaa dhacaysay fa jalasuu way fadhiisteen fii aqrubi safiina aqrubi safiina aqrub waxaa la yidhaahdaa doomaha yaryar dadka doonleyda ama xeebaha joogaana waxay u yaqaaneen huuri ama sixiimad labadaba waa la yidhaahdaa dadka waxaa yaqaana reer xeebeedka ah marka fa jalasuu oo doonta weyn waxay leedahay doomo yaryar oo saxiimada la yidhaahdo ama huuriyaal la yidhaahdo yaryar oo lagaga soo degto ilan deked ma laha waa dekedo macmal ah marka doomo yaryar oo huuriyaalah ama maxaan ku sheegaa yaryar ah ayaa lagaga soo degaa huuriyada yaryarka ah marka aqrubkii bay kusoo degeen sixiimadihii yaryaraa bay kusoo degeen fa dakaluu waxay soo galeen aljasiirati jasiiradii bay soo galeen fa laqiyathum waxaa aragtay daabatun daabatun daaba ayay arkeen shay bay arkeen daabo soconaya ahlabu kathiiru shacri ahlabu waa waa waa kathiiru shacr waa isku macne ahlabu yacni timo badan tin weyn kathiiru shacri waa fasiraad laa yadruuna ma garanayaan maa qubuluhu hor horkiisii xagee yahay min duburihi duburkii gadaashiisii iyo hortiisa ayaan kala garanayn min kathrati shacri yacni sida ay u timo badan tahay dhogorta u badan tahay u weyn tahay ayayan kala garanayn horteedii iyo gadaasheeda ay kala garan kari waayeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen waylaki ma anti maxaad ahayd qaalat waxay tidhi ana aljasaasatu anu waxaan ahay tii wax jaasuusaysay akhbaarta raadinaysay qaaluu wama aljasaasa oo jasaaso maxaa la yidhaahdaa qaalat waxay tihi ayuha alqowm war niman yahow intaliquu waxaad tagtaan ilaa haada arajuli ninkaas u taga oo fi dayri yani dayrka waxaa la yidhahdaa meesha nasaaradu ay degan yihiin qasiisiyadooda ay degaan oo ay maaragtay diintooda iyo dadka ay maaragtay kiniisadda oo kaleeto laakiin meel dhisan oo buur gooniya ka dhisan baa la yidhaahdo sida qalcad oo kaleeta diir halkaasi dhaca diir marka qalcaddaas nimanka kiniisadda ninkaa jooga u taga fa innahu isagu ilaa khabarikum meel bay u tilmaantay uu ninku ku jiro ilaa khabarikum akhbaartiina bil ashwaaqi aada buu ugu xiiso qabaa akhbaartiina nin baa halkaa jooga aada ugu xiiso qaba ee ordaya taga bay tiri qaala wuxuu yidhi lamaa sammat lanaa rajulan lamaa markii ay sammat lanaa noo magacawday rajulan nin fariqnaa waanba waan cabsannay fariqnaa minhaa iyadii baan ka cabsannay oo an takuuna shaydaanatan shaydaanad inay tahay baan ka baqnay qaala wuxuu yidhi isagii baa sheekadiisii watee fandalaqnaa siraacan waan dhaqaaqnay oo si dhaqsi ah baan u dhaqaaqnay oo orod ah xataa dakhalnaa ilaa aan galno addiira dayrkii dayrtii diirtii baan galnay meeshii yani kiniisadda ahayd baan galnay marka ninkaan nimankii nasaarada ah buu ahaa fa idaa fiihi mase meeshii waxaaba ku jira gurigii acdamu insaanin ra'aynaahu qatu acdamu insaanin nin intuu weynaan ka qabo weligeen intaan aragno ugu weynaa khalqan xagga abuurkiisa wa ashadduhu wihaaqan xirxirnaanna ugu xirid badan ugu xirxirnaan badan oo aada u garba duuban oo u xirxiran aadna u weyn oo khalqigiisu ya abuurkiisu aada u weyn yahay qof intii la doono ayaanu meeshii ku aragnay majmuucatan yadaahu labadiisa gacmood laysugu qabtay ilaa cunuqihi qoortiisa lagu duubay maa bayna rukbatayhi maa bayna rukbatayhi ilaa kacbayhi labadiisa ruug ilaa iyo canqowgana bilxadiidi yacni ay ku duuban tahay biro saa laysugu xiray qulnaa waylaka waxaan nidhi hooge ma anta maxaa tahay faqaala wuxuu yidhi qad qadartum calaa khabarii khabarkayga waad ogaateene ahey yacni waxa weeye sidii ay ohan jireen dadka reer baadiyaha iyo meelaha baadiyaha jooga iyo warka markiiba markaad tidhaahdo kumaad ahayd isuma kaa sheegaan wuxuu ku leeyahay waad haysaa khabarkayga waadna helaysaa mar haddaad yani ila kulantay warkayga waad ogaan doontaa iyo wax saasay qad qadartum calaa khabari khabarkayga waadba haysaan yani waad haleesheen wey mar haddaad ii timaadeen khabarkayga waad helaysaan fa akhbiruunii ii sheega ma antum idinku maxaad ahaydeen qaaluu waxay yidhahdeen naxnu min alcarab annagu niman carabaanu nahay rakibnaa fii safiinatin baxriya doon badeed baanu fuulnay badda socota fasaadafna albaxra xiina iqtalama baddii ayaanu waxaanu la kulannay xiina iqtalama markii uu yacni waxa weeye ikhtilaamku biyuhu markay gadoomaan oo ay aada u karkaraan oo boodboodaan oo xadkiisii ay dhaafaan baa la yidhahda ikhtilaam marka ikhtalama hay baddii baa nagu kacday bina almawju shahran mawjadihii baana garaacay bildan uma arfa'naa kadib baanu waxaanu ku soo caarinay ilaa jasiiratika jasiiradaadaanu kusoo caarin haadihi midda tan ah fajalasnaa fii aqrubihaa waxaanu fuulnay doomihii yaryaraa iyo siximadihii fadakhalna aljaziira jaiiradihii jasiiraddii baanu soo galnay falaqiinaa waxaanu aragnay daabatan daabbaanu aragnay ahlabu kathiiru shacri timo badan laa nadri maa qubuluhu min duburihi aanaan garanayn xaggee hortiisii madaxiisi iyo majihiisay kala yihiin hortiisi iyo gadaashiisay kala yihiin qulnaa waylak weylik waxaanu ku nidhi iyadii warkii oo dhan bay u sheegayaan bitartiibisaan waylaki ma anti maxaad ahayd faqaalat ana aljasaasatu jasaasadii baan ahay jaasuusadii qulnaa wama aljasaasatu qaalat waxay tidhi icmiduu ilaa hada rajuli ninkaa u taga fi diini meeshan kaniisada nasaarada ah ama guriga nasaarada ah ee nimankooda diinta sheegshego iyo qusuustoodu ay joogaan meeshaas taga fa inahu ilaa khabarikum bilashwaaq akhbaartiina aada buu ugu baahan yahay oo wuu u xiiso qabaa fa aqbalnaa ilayka siraacan degdeg baanu kugu nimi wafazicnaa minha waanuna ka cabsanay walam na'man kamana aanan aamin qabin an takuuna shayaanan inay shayaan noqoto baanba ka baqnay qaala wuxuu yidhi ninkii waxba hadalka umuu gelin ila jasaasadan waa jasaasadiisiiye qaala wuxuu yidhi akhbiruunii iiga warrama can nakli baysaan timirtii meesha baysaan la yidhaahdo baysaan waa tuulo ka mid a dhulkan shaam oo urdun u dhow baa la yidhaha baysaan wuxuu yidhi wargeedihii timirta ahaa ee meesha baysaan la yidhaahdo ka taagnaa waa nin dhulka kala yaqaan iiga warrama marka calaamaduu weydiinayaa hal wuxuu yidhi qulnaa waxaanu nidhi can ayi sha'niha tastakbir maxaad naga weydiinaysaa qaala wuxuu yidhi hal fiiha maa-un biyo ma ku jiraan qaaluu waxay yidhaahdeen hiya kahiiru lmaa'i waa biyo badan tahay qaala wuxuu yidhi as'alukum can naklihaa timirteedaan idin weydiiyey geedaheeda timirta ah hal yuthmiru ma bina bixiyaa oo miro ma dhalaa qulnaa lahu nacam haahey qaala wuxuu yidhi amaa inahu waxaa xaalku yahay yuushiku waxay u dhowdahay allaa yuthmira inaanu miro yeelan haahey qaala wuxuu yidhi akhbiruunii waxaad iiga warantaan can buxayrati abariya buxayra abariya iiga warrama buxayra abariyan hadda waqtii shaa waxay kutiin waana taynu xalay sheegaynay oo oo xadiiskii xalay kusoo marnay buxayra tabariya nimanka yaajuuj umaajuuj awalkoodaa imaanayo fuuqsanaya baddaas weyn badyarayda ah markaasay eber ka dhigayaan kuwa dambe markay soo gaaraan waxay leeyihiin meeshan biyaha waa ku jiri jiray buxayra tabariya iiga warrama buu yidhi qulnaa waxaa nidhi can ayi shanihaa tastakbiru maxaad naga weydiinaysaa xaalkeeda qaala wuxuu yidhi fiiha maa-un biyo ma ku jiraan qaaluu hiya kahiirat lmaai biyeedu waa badan yihiin qaala wuxuu yidhi amaa ina maa'ahaa yuushiku an yadhab ahay ina maa'ahaa biyaheedu yuushiku wuxuu soo dhowaaday ama u dhowdahay an yadhaba inuu tago oo la cabo oo la fuuqsado qaala wuxuu yidhi akhbiruunii can cayni zuqara cayni zuqar iiga warrama zuqar saasaa loo akrinaya haa dami zaay haynka oo la kordhabay ara zuqara zuqara waa meel shaam beled shaam beledkaas ku yaalla wey isaguna meel tuulaahoo shaam ku taallay bay ahay qaaluu waxay yidhaahdeen magaca haweenayna waa loogu magac daray waa la yidhahda zuqara la yidhahdo allahu aclam qaaluu waxay yidhaahdeen can ayi shaniha tastakbiru maxaad naga weydiinaysaa qaala wuxuu yidhi hiya fi lcayni hal fi lcayni maaun ishii biyo ma dhashaa buu yidhi biyo ma kasoo burqadaa wahal yazracu ahluhaa bimaai dalika alcayn dadka tuulada deganna biyaha ishaas wax ma ku waraabsadaan oo ma ku beertaan qulnaa lahu nacam hiya kahiirat lmaa biyaheedu waa badan yihiin wa ahluhaa yazracuuna min maa'iha dadka deganna tuulada biyahaas bay ku beertaan yazracuuna wax ku beertaan ku waraabsadaan beerta qaala wuxuu yidhi akhbiruunii waxaad iiga warantaan can nabiyi lummiyiin nebigii ummiyiinta maa facala muxuu sameeyey muxuu falay nebigii ummiyiinta kuwa aan wax qorin oo wax akriyin ummi waxaa loo yidhi sidii hooyadiis u dhashay wey sidii hooyadiis um um sow maahayn hooyada sidii hooyadiis u dhashay baan waxna qorin cilmi kalena kororsan waxna akriyin marka ummi saasaa loo yidhi maa facala muxuu sameeyey qaaluu waxay yidhaahdeen qad kharaja min makkata makuu ka soo baxay wa nazala biyahrib yathribna waa degay ahay waa madiina qaala wuxuu yidhi qaatalahu alcarabu carabtii ma la dirirtay qulnaa nacam waa la dirireen qaala kayfa sanaca bihim sideebuu sideebuu ku sameeyey muxuu ku sameeyey fa akhbarnaahu waxaan u sheegnay annahu qad dahara calaa man yaliihi min alcarabi wa ataacuhu annahu qad dahara inuu ka kor noqday calaa man yaliihi wixii xigay min alcarabi carab intii xigtay oo hareerihiisa ahayd inuu ka kor noqday oo ka gacan sarreeyey oo ka guulaystay wa ataacuhu ay adeeceen oo ay u hoggaansameen qaala wuxuu yidhi qaala lahum وأطاعوه قالوا قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم saas ma dhacday haa nacan baanu nidhi qaala ama ina dalika khayru lahum an yutiicuuhu wuxuu yidhi khayr bay u tahay inay adeecaan inay adeecaan ma u khayr badan wainii mukhbirukum canii aniga markaa isukinkii sheegaya haddaan isukin sheegayaaye intaa markuu warsaday iyo calaamadahaas waktigiisii buu marka ku ogaanayaa in xaalkiisu soo dhawaadiyo in kale oo lasoo furayo inii ana almasiixu dajaal anigu waxaan ahay masiixu dajaalkii beenlowga ahaa beenaalaha baan ahay masiixii beenaalaha ahaa wa inii anigu uushiku waxaa soo dhow an yu'dana lii fi lkhuruuji in la ii ogolaado la ii idmo inaan soo baxo fa akhruja fa asiira fi lardi dhulkaan orod ku maraya falaa adacu ma daynayo oo kama tegayo qaryatan magaalo iyo tuulo ilaa habadtuhaa waan ku degayaa fi arbaciina laylatan afartan maalmood afartan maalmood ayaan dhulkaas joogi waa sidii xadiiska xalay noo sheegay hayra makkata wa tayba waxaan ka ahayn magaalada maka iyo tayba oo madiina ah tayba iyo taaba intaba waa la yidhaahdaa madiina weeye madiinatu lmunawara madiinatu nabawiya ayaa tayba la yidhaahdaa tii wanaagsana fahumaa muxaramataani calaya kiltaahumaa labadooduba xaaraan bay iga yihiin inaan galo maka iyo madiina inta kale adduunka uu marayaa labadaa magaalo laakiin ma soo geli karo xadiista qaarkood baytulmaqdis bay ku dareen kulamaa aradtu markaan doono an adkhula waaxidatan minhumaa mid ka mida inaan galo labadooda istaqbalanii waxaa iqaabilayo iga hor imaanaya malakun biyadihi sayf malak seef wata saltan galka ka baxsan yasudunii canhaa iga ceyrinaya oo ii diidaya inaan galo wa ina calaa kulli naqbin minhaa wado kasta iyo jiiro kasta iyo jeex kasta oo laga soo galana malaa'ikatan malaa'ig baad joogta yaxrusuunaha ilaalinaya yaxrusuunaya ilaalinaya makaya madiina qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi watacana bimikhsaratihi fi lmimbar ushi yarayduu haystay ama cadagiu haystay uu ku garacay mimbarka oo haadihi taybatu waa tayba haadihi taybatu tayba weye haadihi tayba magaaladan waa tayba yacni lmadiina alaa hal kuntu xadadtukum war hooyay miyaanan idinka waramin dalika arrinkaa faqaala annaasu nacam fainahu acjabanii xadiidu tamiimin xadiidkii tamiim ayaa i cajabiyey liannahu waafaqa aladii kuntu maxaa yeelay wuxuu waafaqay aladii kuntu xadadtukum canhu aan idinka warramay buu waafaqay wa cani ilmadiinati wa makka madiina iyo makkana wuu waafaqay warkii aan idinka sheegay alaa inahu fii baxri shaami wuxuu yahay yani meesha uu ku jira ama baxru shaam weeye aw baxri lyaman laa bal min qibali lmashriqi ma huwa min qibali lmashriqi ma huwa min qibali lmashriqi ma huwa wa awmaa biyadihi ila lmashriq ahay marka nebigu alay sla slam ma cayimin badda meeshay tahay wuxuu yidhi inay baxru shaam tahay iyo inay baxru lyaman tahay baxru shaamna wallahu aclam yani waxa weye mediterraneanka ama baxrulyaman oo baxrulaxmarka ah ama yani xagga mashriqa iyo bariga ee soo dhaca maama indian ocean buu noqon karaa bariga ma aha buu yidhi haddana waa waa waa maraawigaa shakiyey mase nebiga alay sla slam baa saa u yidhi allahu aclam cala alcumuumi waxa weeye ma uyan cayimin meesha ay tahay wa awmaa biyadihi ila lmashriq xagga bariga buu gacanta u tiiriyey qaalat waxay tidhi faxafidtu hada min rasuuli illahi sala allahu alay wasalam intaas baan ka xifdiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam hay marka badda uu ku jiro iyo jasiiradda uu joogo iyo meelay tahay waa qeyb ilaahay subxaanahu wa tacaala u yaqaano dadka waxaa laga yaabaa inay dhahaan qaarkood adduunka maanta waa wada tirsan yahay oo google baa lagu eegaa iyo kanaa lagu eegaa oo qamar sanaaci baa lagu eegaa dayax gacmeed baa lagu eegaaye kuna waa wada tirsan yihiin iyo baduhuye xaggee joogaa ninku xaggee ku xiran yahay allahu aclam baan leenahay waa qeyb qaybkana meeshuu ku ximan yahay in dadka ilaahay ka indhasaabo yajuuj iyo maajuujba waa xiran yihiin oo meel bay ku xiran yihiin wax hadda soo arkay oo u tegey oo odhan kara adduunkii waan soo wada marnay oo meeshay ku xiran yihiinna waa waan garan weynay ma jiro waa shay qayb ah qaybkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala buu u gaar yahay meesha uu ku xiran yahay cibraduna waxa weeye inuu ninkaasu xiran yahay meel ku xiran yahay kadibna waktiga ilaahay subxaanahu wa tacaala u idmo uu soo bixi doono oo aakhiru zamanka ah sida xadiiska xalay uu ka sheekeeyana ciise bna maryam calayhi salaam uu soo degi doono markuu dhulka fasaad ninkaasu ka buuxiyo kadibna uu ku dili doono dhulka falastiin baablud uu ku dili doono insha allah walaw can anasin qaala rasuulu lahi sal lla ly slama nabigu alay slam wuxuu yidhi maa min beledin beled ma jiro ilaa sayada'uhu dajaal dajaalku waa gelayaa oo cagtuu marinayaa ilaa makkata walmadiina waxaan ka ahayn maka iyo madiina waxaan ka ahayn maka iyo madiina waxaan ka ahayn walaysa naqbun min niqaabiha ma jiro yacni jeec ama waddo waddooyinkeeda ka mida ilaa calayhi almalaa'ikatu malaa'ig baa taagan saafiina safan oo taxrusuhaa ilaalinaysa fayanzilu bisabkhati sabka meesha meel yani ciidahoo waxa weeye magaalada madiina banaankeeda ah dhulka jilicsan baa la yidhaahdaa marka halkaa sabkhada la yidhaahda ee magaalada banaankeeda maka ma soo geli karo magaalada ma soo geli karo madiina wuxuu fariisanayaa meel banaankeeda ah fatarjufu almadiinatu magaalada madiina ayaa gilgilanaysa oo gariiraysa way gariiraysaa halaatha rajafaatin saddex gariir bay gariirinaysaa oo gilgilanaysaa maxaa dhacay waxay dadkiibay kala saaraysaayo wixii munaafiq iyo gaal iyo xumaan ku jiray gudaheeda bay banaanka u tuuraysaa ila dajaal ma soo geli kara dajaalkay marka raacayaan banaankay ugu daadinaysaa magaalo dayibah weeye oo wanaagsan saas darteed intay gilgilato ayaa waxay banaanka u tuuraysaa wixii gaal isku qarinayay ama munaafiq ku jiray gudaha ayay banaanka u daadinaysaa fatarjufu lmadiinatu magaalada madiina waa gilgilanaysaa halaatha rajafaatin saddex gariir yakhruju ilayhi minhaa waxaa uga baxaya marka gariiradaas kooda oo isaga xaggiisa u baxaya dajaalka kullu kaafirin wa munaafiq kaafir kasta gaal kasta iyo munaafiq kasta marka aakhiru zamanka waa la kala saarayaayo waa taa nire laba kooxood baa la noqon mu'min iyo gaalo iyo munaafiqiin oo dhinac ah oo fustaad ah ama meel hal meel ku wada jira iyo mu'miniinto hal meel ku wada jira saasaa loo kala baxaya oo lakala miirmaya wa fii lafdin lafdi kale wuxuu yidhi fayatii sibkhata aljurufi meesha juruf la yidhaahdo dhulkeedaasuu imanayaa jilicsan oo fayadribu riwaaqahu halkaasuu wuxuu teendhooyinkiisa ka dhisanay teendhooyinkiisa ama meeshiisii la fariisan lahaa riwaaqa waxa la meesha la fariisto oo dadka lagu soo dhaweeyo oo maaragtay martida iyo loo sameeyo baa la yidhaahdaa marka halkaasuu halkaasuu ku ku ku dhisanayaa tambugyadiisa iyo fadhigiisa halkaasay ugu tegayaan marka balaayada iyo gaalada iyo munaafiqiintu وله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل أنس yعnي yتبع الdjاaل الdjاaل waxaa raacaya waa riwaayaadka kala duwanaa buu kuu sheegayaaye min yahuudi asbahana yahuudda asbahaan waxaa soo raaci doona dajaalka sabcuuna أlفan toddobaatan kun oo yahuudda asbahaan asbahaan waa magaalo dhulka iiraan ku taala baa la ydhaha asbahaan asbahaan marka magaalada asbahaan bay ka soo raaci doonaan toddobaatan kun oo yahuuda oo la socda dajaalka calayhim tayaalisa tayalisaanku waa thoob waa maro la qaadan jiray waagaas macruuf ahayd tayalisaan oo la saarto garbaha iyo madaxay la saarto oo ay qaadan jireen soobkaasay wataan maradaasay markaasay gashan yihiin marka toddobaatan kun oo yuhuudda ah baa soo raacaysa dajaalkay la socdaan marka waa atbaacu dajaal maaha masiixa xaqa ah ma raaci doonaan walidaalika marka ay kuleeyihiin gaaladan hadda waxaan sugaynaa soo degitaanka ciisa oo yahuuddan reer maaragtay baa sugaysa oo waxay u taageeraan hadda yani injiliyiintan cusub ee la yidhaahdo nimankan evangelistiska ee dhulkan galbeedka jooga ee kiristaanka ee kiniisadaha ee aadka ugu siyaasada galbeedkana aadka ugu maran waxay u taageeraan yahuudda waxay leeyihiin masiixii baa meesha kusoo degaya oo ay raaci doonaan waxay raaci doonaanna waa dajaalka ma aha masiixii dhabta aha waataan sheegnay dimashq buu kusoo degaya muslimiinta tukanaysuuna u imanayaa oo la tukanayaa iyaguna hogaaminayaa diinta nebi maxamed caleyhi salatu salaam ayuuna wax ku xukumi doonaa saliibkana wuu jebin doonaa doofaarkana wuu layn doonaa wuu baabi'in doonaa ahy oo labada shay oo ay caanka ku caanbaxeen ah walow can ummu shariiki ummu shariik waxay ka warinaysaa annaha samicat rasuula allahi sala allahu alay salam axaadiistan caawaynu aragnay gabdha waxaa aada ugu badan saxaabo ah oo aada iyo aada faadilaad u ah umu shariikna waxay ahayd haweeney aada iyo aad xoolo leh magaalada madiina degan nabiga caleyhi salaatu wasalaam martidiisa iyo asxaab badan iyo gurigeeda ay ku degi jireen haweeney waxay ahayd macruufa oo aada iyo aada maaragtay nabiga aleyhi salatu salaam saxaabada ugu dhow ka mid ah oo waa gabadha uu yihi gabadhii aan hadaayo soo marnay faadima binti qays gurigeeda markii uu yihi ciddadii ku dhammayso kadibna uu yihi ibnu umu maktuum isagaan waxba arki karine gurigiisa ciddadaada ku qaado ahe walaw can ummi shariikin annaha samicat rasuula allahi sala alla alay salam ummu shariik waxay ahayd yani martiday aada u soo dhaweyn jirtay wax badan bay u samayn jirtay oo maraq iyo hilib iyo alaab bay u samayn jirtay iyo fuud halkaasay cabsiin jirtay saxaabada marka gabdhaha muslimaadka ha ku daydaan ummu shariik iyo ummu sulaym iyo gabdhaha lamid ah jazaahum allahu khayra waxay tiri samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo oranaya yaquulu layafiranna annaasu dadku way ka cararayaan min adajaali dajaalkay ka cararayaan fi ljibaali buurahay fuulayaan dadkii baa qaar cararayaanoo buuraha ayay tafayaan qaalat waxay tihi yaa rasuula allahi rasuulkii allow marka dajaal laga cararayo fa ayna alcarabu carabti haawa yooma idin ha carabtii xaggee jirtaa maalintaas laba arrimoodba waa noqon kartaa cabsi ay u qabto carabtii oo ay leedahay war haddii nimanku waxay ahaayeen asalkii islaamka eh maalintaa xaggee jiraanoo xaalkoodu see yahay dhinaca kale su-aashu waxay noqon kartaa war nimankii rag ahaayoo ragga ahaayoo carabta ahaayoo geesiyada ahaa xaggee maalintaas jiraan rasuulkii allahu ninkan miyaanay ka hortege ficlanna waa jiraan oo axaadiis saxiixa baa waxay sheegaysaa ashaddu ummati cala dajaal carab aho banu tamiim la yidhaahdo waqooyigaas jasiiradda iyo dhulkan wasadka ah bay ku nool yihiinoo dhulkan hadda sacuudiga jaziira alcarabiya ah aagaga riyaad iyo korkeeda iyo qasiim iyo dhulkaas banu tamiimku waa degan yihiin ciraaqna waxbay ka degaan ilaa iyo shaamna qaarkood hadde waa ku firxadeen marka qabiilo weyn bay ahayd oo banu tamiim la yidhaahdo marka qabiiladaas wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam nimanka ugu ad adag bay ka mid yihiin ummadayda dajaalka nimanka ugu ad adag oo ka hortagaya ka mid marka saasaa laga yaabaa inay u weydiisay war nimankii carabtaa geesiyada ah rasuulka allow maalintaa xaggee jiraan bay tiri la cararay dajaalka laga cararay qaala wuxuu yidhi hum qaliilun waa yar yihiin maalintaa waa yar yihiin dadka waa ku yar yihiin carabto dadka waa ku yar yihiin buu yii nabigu calayhi salaatu wasalaam walaw can anas can anasin qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam anas ibni malik weeye radia allahu canhu saxaabiga jaliilka ahaa khaadimi rasuuli llahi sala allahu alay salam wax badanna aynu sheegnay tarjamadiisa wax ka tilmaanay qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam maa min nabiyin nebi ma jiro ilaa waqad andara ilaa uu uga digay ummatahu ummadiisa alacwar alkadaab acwarki kii isha la ah wataan sheegnay inuu ilaa yahay alkadaab beenaalaha ah alaa inahu acwaru waa ninkaasu dajaalkaahi waa acwar il buu laayahay waina rabbakum rabbigiin laysa biacwar caza wajalla acwar maaha isagoo ilah sheeinahimuu sheeganaya waana acwar rabbigiinna acwar maaha mid ilaa maaha wamaktuubun bayna caydiihi bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda waxaa ku qoran kafara kafara kaaf iyo fa iyo ra kaafir kafar labada way noqotaa marka kafir wa fii riwaayatin bacda alxuruufi ay kaafirun ay kaafirun kaa gaal weeye baa ku qoran labadiisa indhood dhexdooda wa fii riwaayatin riwaayad kale uma tahajaaha wuu tahjiyeeyey wuu akriyayo wuu wuxuu yihi awaakici kafara wayaqra'uhu kulu muslimin qof kastoo muslima ama waxa akriyo ama yuu wax akriyo sida riwaayadaha ku tiri katib aw gayr katib ha noqdee wuu akrinayaa kaafir qof kastoo muslimi waa akrinaya waxay ku taallaa labadiisa indhood dhexdooda walow can abi darda ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalama walahu can xudayfa dheh walow can xudayfata qaala rasulu lahi salى اllahu alay waslama addajaalu acwaru lcayn اlyusraa addajaalu acwaru waxuu ka dhaawacan yahay ilaa yahay alcayn اlyusraa isha yani bidixdaa jufaalu shacri ay yani waana tima badan yahay a tima badan yahay macahu jannatun wa naarun janno iyo naarna u wataa laba webi wuu wataa webi biyo ah iyo webi dab ah marka dabkiisuna waa biyo biyihiisuna waa dab weye saas weye marka saasaad u ogaanaysaan oo xaadiista kale waxay leedahay haddaad aragtaan biyihiisa ha gelinina ee dabkiisa gala jannatuhu naar wa naaruhu janna ahe saas uu nebigu alay slat slaam noogu tilmaamay walow can abi darda abi dardana wuxu nabiy lah sal ly slam qaala man xafida cashra aayaatin qofkii xafido toban aayadood min suurati lkahfi suurat lkahf ka mid a aakhirkeeda ama fawaatixdeeda labadaba way soo aroortay cusima min adajaali ilahay uu ka badbaadiya dajaal dajaal been allahas ilahay uu ka badbaadiya fitnadiisa wa fii riwaayati min aakhiri lkahfi suurat lkahf aakhirkeeda walahu can camr bni thaabit can asaxaabati marfuucan tacalamuu ogaada buu yihi annahu lan yura lan yara axadu minkum midkiin inaanu arki hayn rabbahu rabbigiis xataa yamuuta ilaa uu dhinto ilaa uu dhinto macnaa waxa weeye dajaal baa ilaahnimo sheeganaya ilaah ma arkaysaan ilaa aada dhimataan aakhirood baad ku arkaysaan adduun kuma arkaysaan marka taasuna waxay ka mid tahay calaamadaha beeninaya inu inu inuu beenaale yahay ilaahnimada u sheegana been tahay saas ku ogaada rabbigiin ma arkaysaan adduunka marka hadduu shaydaan intuu isu soo kiin sawiro yidhaa ilaaha baan ahay haka rumaysan walahu can ibni cumara can nabiyi sala allahu alayhi wasalama cabdullahi ibni cumar wuxuu leeyahay qaala latuqaatiluna alyahuuda yahuud baad la dagaalami doontaan yahuud baa dagaal idin dhex mari doonaa falataqtulana talaqtulunahum waad layn doontaan xataa yaquula ilaa uu ka yihaahdo alxajaru dhagaxu yaa muslimu muslimow hada yahuudiyun kan waa yahuudi gadaashayda ku gabanaya oo ku dhuumanaya fatacaala faqtulhu kaalayo dil kaalayo dil booran dhagaxa kula hadlayo qofka muslimkaa dadka muslimiintaah oo la dagaalamaya yahuudda la hadliya iyo riwaayadkana waxaa ku timi iyo geedaha geeduhuna way la hadlayaan oo waxay odhanayaan war yahuudi baa halkan ku gabane muslinow kaalay dil geedi ilaa shajar lgarqad qarqadkaas waxaan ka ahayn oo ay beerato yahuud ama shajarulyahuudka la yidhahdo wa fi riwaayati ila algarqada ahay waxaan ka ahayn garqadka ama geed yahuudka waxay dhahaan fainahu min shajar alyahuud waa geedihii yahuuda baabu nuzuuli ciisa calayhi salaatu wasalaam anigu wuxuu baab yahay soo degitaanka ciisa calayhi salaatu wasalaam uu soo degayo markaasaan sheegnay kor buu jiraa weeye macnaha mar hadduu soo degayo walimuslimi can abi hurayrata qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama layanzilana ibnu maryam ibnu maryam ayaa soo degi doona ciisa ibnu maryam calayhi salaam xakaman isagoo xukumaya oo maaragtay ridaya xukunka caadilan caadili ah falayaksirana asaliib saliibkii buu jebinayaa waa kala jebinayaa bahalkan beenta ay sheeganayaan oo leeyihiin waa la salbiyey ilaahayna uu beeniyey o yihi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walakin shubiha lahum kii laftigiisi buu jebinayaa kala jebinayaa walayaqtulana alkhinziira khinziirkan daafaarkan ay banaysteen oo nasaaradu ay aadka u cunaan kaasna wuu wuu dilayaa oo cariga wuxuu ka adduunka wuxuu ka dhamaynaya doofaarkii o dhan waa laynaya walayadacana aljizyata jizyadana waa reebayaa oo waa dhigayaa waxa weeye dee sidii islaamku ahaa hadday jihaad galaan waxay ahayd in saddex la kala dooransiiyo inay islaamka soo galaan oo markaa ay dad wanaagsan oo muslimiinta waxay leeyihiin iyo wixii korkooda ah ay yeeshaan labo hadday diidaan inay jizyada bixiyaan oo la dhaafo oan lala dagaalamin hadday taas diidaan saddex markaa dagaal inay markaa doortaan laakiin arrinka nebi ciise calayhi salaam markuu muslimiinta hogaaminayo arrinka jizyadu meesha waa ka baxaysaa imaa inay soo islaamaan wa imaa inuu la dagaalamo labadaas kaliya noqonaysa oo yadacu ljizya wala tutrakana alqalaa'isu qalaa'istu waxa weeye nergihii yaryaraa ama halihii yani yaryaraa oo aadka loo jeclaa oo falaa yuscaa calayhaa qofna lama socdo qof ilaalinayaa ma jiro wax looga cabsanayaana ma jirto walatadhabana shaxnaau yacni xumaantii iyo wixii qalbiga laysugu hayay baa dhulka laga qaadaya watabaaqudu isnacaybkii baa dhulka laga qaadaya wataxaasudu xasadkii baa dhulka laga qa laga xayuubinaya walaa yadcuwanna ila almaali xoolihii baa dadka loogu yeeraya warkaale xoolahan qaado falaa yaqbaluhu axadun cidina aanay qaadanayn saasay noqon doontaayo barwaaqo aan caadi ahayn baa dhacaysa oo dhulkana waxaa laga qaadi doonaa waktigaas wax allaale wixii dhib ahaa iyo isnacayb iyo xasad iyo xumaan ahaa baa laga qaadaya waxaa kaloo laga qaadaya wax allaale wixii yani cudwaan ahaayo yani gardarro iyo dhibaato geys dhibaato ay geysanayeen bahalaha oo libaaxa xataa inuu maaragtay aanu xoolihii cunihayn oo ilmaha yari sanka uu ka taataabanayo abeesadii ama maskii oo ilmuhu gacanta afkiisa geliyo oo waabaydii iyo suntii laga saaro waxba aanay maaratay dibigii dhurwaagii xoolaha iyo yeydii caysan jirtay oo maaratay xoolihii la daaqaysa oo aan cunihayn saasaa adduunku noqonaya wakti ka mid a hay wa canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam kayfa antum bal hadda ka warrama buu yihi nabigu alay slat slam idaa nazla ibnu maryama ibnu maryam hadduu soo dego fiikum idinka wa imaamukum minkum idinkoo imaamkiinu idinka idinka mid yahay ya akhbaartu marka waxay yidhaahdeen culimmadu tawaatarat اlakhbaar biana almahdiya min hadihi اluma wa ana ciisa yusalli khalfahum mahdigu inuu ummaddan ka mid yahay nin xaakim oo caadiya yahay ciisa bna maryamna gadaashiisa ku tukanayo saan sheegnay xadiiska xale waatanidi wuxuu kusoo degayaa dimashaq iyadoo salaada la oogay la aqimay markaasuu ku daba tukanayaa ciise calayh salaam wa fii riwaayatin faamakum minkum yani imaamukum minkum qaala ibnu abi dibin tadri ma faamakum minkum qultu tukbirunii isha qaala wuxuu yihi faamakum bikitaabi rabbikum wa sunati nabiyikum sala allahu alay wasalam buu idinku hogaaminaya wuxuu idinku hogaaminayaa kitaabkii ilaahay iyo sunadii nabiga alay slat slam ee diin cusub lama imaanayo waliaxmeda fi lmusnad can caaisha qaala rasuulu llahi sal ly slam yruu yakruju dajaalu dajaalku wuxuu soo baxayaa fayanzilu wuxuu degayaa ha ciisa bnu maryam ciisa bnu maryam baa soo degaya markaa dajaal kadib fayaqtuluhu wuu dilayaa uma yamkuthu fi lardi markaasuu dhulka joogayaa ciisa calayhi salaam arbaciina sanatan afartan sano imaaman caadilan isagoo imaam ah oo dadka hogaaminaya madax u ah oo caadilan caadil ah xakaman muqsitan mid wax xukumaaya oo cadaalad leh sheekh alalbanina xadiiskan wuxuu ku saxiix yeelay inkastoo imaam axmed uu wariyey ibn xibaanna uu wariyey ibn manda uu wariyey alimaam abi camr adani waa wariyey kitaabkiisa sunada imaam axmed wiilkiisuna kitaabu sunah buu isaguna ku wariyey sheekhulalbanina wuxuu ku saxiix yeelay qisat lmasiix dajaal kitaab la yidhaahdo uu leeyahay oo uu yihi wahada isnaadun saxiixun yani inuu ciisa bni maryam soo degayo dajaal kadib dhulkana afartan sano uu joogayo oo uu ku xukumayo xukun caadil ah uu ku xukumayo baabun fi sukna almadinati wa cimaaratiha qabla asaaca wuxuu kan u baab yahay magaalada madiina degitaankeeda iyo dhismaheeda qabla saacati saacadda ka hor saacadda ka hor sida loo degayo iyo sida xaalkeedu noqonayo bay ka warramaysaa walimuslimin imaam muslim ayaa wuxuu leeyahy can abi hurayrata radi allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allau alay slam tabluqu lmasaakinu guryuhu waxay gaarayaan ihaaba ihaaba meesha ihaab la yihahdo ow yahaaba yahaab meesha la yihahdo waa meel madiine u dhow bay yidhaahdeen culimada qaala suhayl qultu lisuhayl wakam daaka min almadiina imisay madiine u jirtaa qaala kada walkada maylan intaas iyo intaasoo mayl bay u jirtaa buu yidhi marka taas waxay tilmaanaysaa tabluqu lmasaakin meel markaa magaalada madiina ka baxsanayd oo ka fogeyd buu nebigu alay slat slaam sheegay wuxuu yidhi halkaasay magaaladu gaari doontaa marka waxay sheegaysaa say u dhismayso magaalada madiina ayay sheegaysaa wali abi daauda abi daauudna wuxuu yihi can ibni cumara cabdullahi ibni cumar u ka warin qaala rasul lahi sal slam yuushiku lmuslimuuna waxaa dhici karta ama laga yaabaa almuslimuuna an yuxaasaruu in lagu go'doomiyo a lagu go'doomiyo ama lagu xidho ila lmadiinati magaalada madiina lagu riixo xataa yakuna ilaa ay ka ahaato abcada masaalixihim silaaxun meesha silaax la yidhaaho meesha guriga ugu ugu yani ugu fogi masaalix yani masaalix waxa weeye haqriga waay meesha ciidanku joogo laga ilaaliyo magaalada sida uu yihi ibn اlathir fi nihaaya annihaaya fi fi qariib اlxadiis almasalixu jamcu lmaslaxi buu yihi wاlmaslaxatu alqowm aladina yaxfaduuna اhuqura min alcaduw ka cadowga ka ilaaliya haqriga magaalada ka ilaaliya meelaha beledka laga ilaaliyo oo amniga yani loo loo sameeyo weeye ammaanka beledka laga ilaaliyo yani nuqdooyinka hadda la sameeyo oo kaleeto oo maaragtay ilaalada weeye ama buur korkeed la saaro ama meel la saaro marka meel khaybar u dhow weeye qaala zuhriyu waa salaaxun qariibu min khaybar meel khaybar ku dhow weeye marka xadiiskan abi daawuud baa wariyey waana saxiix weeye oo saxiix abi daawuud buu ku saxiix yeelay sheekh albani raxmat ullahi caleyhi afar kun laba boqol iyo konton saxiixu ljaamic sagiirna uu ku saxiix yeelay oo sideed kun boqol siddeetan iyo kow sidaasoo kale mishkaat almasaabiix uu ku saxiix yeelay shan kun afar boqol toddobiyo labaatan intaasba waa waa waa ku saxiix yeelay marka magaaladu say u ballaaranayso ilaahay khaybar ku dhawaato ayuu tilmaamaya xadiisku walimuslimin can abi hurayrata samictu rasuula lahi sal ly slam yaqulu yatrukuuna almadiinata madiinay ka tegayaan dadkii baa ka tegayayaan aw tatrukunana way soo aroortay bitaa tatrukuna almadina ama yatrukuna almadina mabni lilmajhuul a way ka tegayaanoo madiinay ka tegayaan calaa khayri ma kaanat sidii ugu wanaagsanayd iyadoo ah laa yakshaaha magaaladii baa laga laga qaxaya oo laga baxaya oo laa yakshaaha ila alcawaafi bahalaha maahine wax kale aanay kusoo hoyan ahay waa marar baa soo maraysa magaalada madiina buu leey nabigu alay slat slaam dadka ka tegayaan iyadoo wixii ay khayrka wada egaago guryihii iyo adduunkii u yaalo baa laga tegaya laga qaxaya yuriidu cawaafi asibaaci waطayr ha shimbire iyo bahalihii maahin yakruju raaciyaani laba ari jir oo min musaynata musayna ah yuriidaani lmadiina oo madiina doonaya yanciqaani bihanamihimaa arigii bay ku qaylinayaan oo yani ay soo ceelinayaan fayajidaaniha waxshan magaaladii bay waxay helayaan iyadoo waxshan aan cidina joogin xataa idaa balagaa haniyat alwadaaci ilaa ay soo gaaraan haniyat alwadaac kharaa calaa wujuuhihima qiyaamadii baaba ku kacdayo waxa weeye waxay u dhaceen wejigay u dhaceen afkay u dhaceen ama waktiyaal ka mid ah waktiyaalkay soo mari doonto weeye sida culimadu ay yihaahaan walimuslimi can abi hurayrata qaala rasul lahi sal l slam waladii nafsi biyadihi laa tadhabu dunya a adduunyadu ma dhammaanayso xataa yamura rajulu ilaa ninku uu soo maro cala alqabri qabri ilaa uu soo maro fayatamaraqu calayhi qabrigiibuu ku galgashaa wayaquulu markaasuu odhanayaa yaa laytanii kuntu alahoogayga haddaan ahaan lahaa makana hada alqabri ninkan qabriga ku jira meeshaan oo kale haddaan ahaan lahaa makana hada alqabri yani makana hada almaqbuur qofkaan qabriga ku jira oo kale haddaan ahaan lahaa walaysa bihi diinu ila albalaa dayn iyo dhibaato iyo dhib ma haysee ila albalaa waxa weeye fitnada fitnada yani siduu maaragtay ay dhibkeeda isagoo ka cabanaya ayuu leeyahay haddaan qabrigan ku jiri lahaaba ii dhaami lahayd lima yanzilu min alfitan marka mawdka haddii yani ay timaado diintii halis ay u gasho markaas oo kaleeto yani inuu mawdka tamaniyo culimada qaarkood sida naw iyo raxmat ullahi caleyh waxay dhaheen karaaha ma laha laakiin asal ahaan qofku waa karaaho inuu mawdka un iska dalbado waxay ahayd ducadii nebigu alay slat slaam una faray allahuma axi wa amitnii ma kanat ma kana almowtu khayra lii marka haddii uu geeri ii khayr badan tahayna ilaah inoolay haddii geeridu ii badan tahay ilaah yani oorso wey lakin imaam nawwi raxmat ullahi alayhi waxau leeyahay laa karaahata fi dalika bal facalahu khalaa'iqu min asalafi minhum cumar bn اlkhadaab waciisa alghafaari wa cumar bn cabdilcaziz wagayruhum haddii fasaad ama dhibaato uu diintaa uga baqayo walahu can rasuuli lah qala rasul lah sal slam yukharibu lkacbata kacbada waxaa kharibaya yani burinaya burburinaya ama jebinaya du suwayqatayni min alxabasha du suwayqatayni labada yani dhudhun ee lugaha ah kii lugaha dhuudhuubnaa lugaha dhuudhuubnaa ee xabashiga ah baa jejebinaya waa nin min alxabasha min alxabasha rajul min alxabash xabasho ka yimi oo luga dhuudhuuban suwayqatayn waa labadii saaq labadii lugood dhuudhuuban akrinkan waa aakhiru zamanka waa markii aan axad dhahaya yani allah allah ba aanay cariga joogin ama fatradaasu ha dheeraato ama ha yaraatee walilbukhaariyi can ibni cabaasin can nabiy sal ly slam qaala kaanii bihi waxaad moodaa inaan arkayo calaamaadkii saacaddu ka sheekeen nabigu alay slat slaam oo akhiru zamanka ahay kaanii bihi aswad aswada waa mid madow oo afxaja yani lugaha kala fog lugihiisu waana dhudhuuban yihin waana kala fog yihiin yaqlacuhaa xajaran xajaran isagoo dhagax dhagax u bixinaya dhagax dhagax uu u bixinaya ninkaas xabashiga madow ninkaa madow xabashiga lugaha dhudhuuban ee kala marka iyaduna waxay ka mid tahay calaamaadka saacadda wa qaala abu cubayd hey xadathana yaziid ibn haarun can hishaam ibn xasan can xafsata can abi caliy can caliyin fi xadiiثi istakfiruu min aلطawaafi bihada اlbeyt qabla an yuxaala baynakum wa baynahu yacni inta aan gurigan dawaafkiisa badsada oo ku dawaafa inta aan yani laydiin diidin ama idinaan waayin ama aan isagiiyo idinka laydinkala dhex gelin wakaanii birajulin min alxabasha waxaad moodaa nin yani xabashiya inaan arkayo aada ujeedo ascala ascala bisaad ascala yani madax yar oo asxama dhega yar yar ninkaasu xaalkiisu yahay ayuu sheegayaa waa nin madax yar oo dhega yar yar xamsha saaqayn aadna u luga dhuudhuuban qaacidun calayha kor fadhiya kor fadhiyahoo wahiya tuhdamu marka ama ciidankiibuu watay ama maaragtay sidii abraha ama saas oo kaleeto isagaa yimiyo meesha uu jebinaya qaala alasmaciyu ascala kada yurwaa saasaa lagu wariyey faama kalaamu lcarabi fahuwa saclun sacl weye ascal marka waa afcalu taqdiim marka saclun ma weeye sida asalkaa bigayri alifin alif la-aan wahuwa sagiiru ra'si waa kan madaxa yar buu leeyahay halkaas baynu markaa ku joojinaynaa baabun ma jaa fi lmahdiyi habeen dambe ilahay idankiis ka bilaabi doonaa waxaana haray baan filayaa laba dersi labadaa dersina inaynu ilaahay idankiis talaadada iyo arbacada ku dhamayno kitaabka insha allahu tacaala inta inoo hartay ayaynu rajaynaynaa ilaa toban xadiis weeye kadibna ilaahay subxaanahu watacala waxaan ka baryaynaa inuu khayr noogu taam yeelo baaraka allahu fiikum wallahu tacala aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin